Wacyigelin Xirashada maaskarada wajiga iyo sanka lagu xirto waxay yaraysaa faafitaanka cudurka COVID-19. Maaskaraadada lagu xirto afka iyo sankaba waxay ku ilaalinaysaa adiga iyo dadka kugu xeran ama kaa agdhowba in uusan gaarin neeftaada ama hawadaada. Waa cabir dhammaystiran oo aad u fi- oo aad u fiican marka lagu daro tallaalka inaad qaadatid. Qof walba oo ka weyn da'da labiyo toban sano wuxuu heli karaa tallaalka iyo xirashada maaskaradana waxaa lagula talinayaa qof walba oo ka yar da'da labiyo toban ee aan tallaalka qaadan. Waad mahadsantihiin.